barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo ood kaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
saa ogtahay qof kas markuu banaanka tago meel cagaar baynu masuul facebook soo dhigaa marka waa iska dhicinaynaa anaga hadaanaa dhallinyarada muqdisho
dabcan codkaasina way noo soo socdaan wuxuuna ka mid yahay dhallinyarada magaalada muqdisho ku dhaqan oo oo beerta nabadda ee muqdisho u dalxiis taga waa duhur wanaagsan dhegaystayaal waana khamiis bisha december waa toddoba iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar saa ogtahay qof kas markuu banaanka tago meel cagaar baynu masuul facebook soo dhigaa marka waa iska dhicinaynaa anaga hadaanaa dhallinyarada muqdisho
marka waxaa moodaa ismaaciilow dhallinyaradu in ay sawirada facebooka laysugu bafaanayo green ama doog doog ugu jawaab weye haddaa holland joogto iyo haddaad america joogto ogow dhallinyarada xamarna waxay tegayaan beerta nabadda oo ay sawir kusoo gelayaan waxaa yar arkaysaa marmar adigoo yana su-aal macamilka kuwadiinaya waad kafaysid in kaa yaroo toban jir ahaa su-aasha ka jawaabaya adiga niyadda waxaa iska leedahay nasiib nasiib nasiib ma lihid markaad yarayd maxaa wax baranaysa ayaa ogtay wadana waxaa ka jiray dagaal anakana waxa aan ahayn dhalinyaradii la qabsatay dagaaladaas aan waxbarasho helin ka waran haddii aad goob waxbarasho aado marka aad fasalka soo fadhiisatona aada ogaato xataa macalinka inaad ka da-weyn tahay hadda wiilkaas laga sheekaynaya laftigiisa wuxuusu arkaa inuu yahay dhalinyaro
inta wiil ladano beeldaajiyo adan kaala bixi lahaa dhaantadaasi iyo dabcan suugaan kalena barnaamijka ayay ka mid yihiin sheekooyinkaasi iyo qodobo kalena waxaad kaga balon kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada amisom ay dileen hal askari oo ka tirsanaa ciidamada soomaaliya gaadhi loo yaqaano nooca cabdibilaha oo ay saaraayeen ciidamada dowladda ayaa waxaa qaybta dambe ka maray gaadiidka waaweyn ee ciidanka amisom waxaana goobtaas ku dhintay hal askari oo saaraa gaadhigaasi oo marayay goobta kilomitir saddex iyo toban oo magaalada muqdisho ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa in maanta ay ansixiyaan tallaabooyin cusub kuwaasoo lagu joojinayo lacagaha caddaanka ee gacanta u gala argagixisada isis oo kale ah waa kulankii ugu horreeyay oo ay yeeshaan wasiirada maaliyadda ee shan iyo tobanka dal ee golahaasi maanta ayaana sharcigani lasoo gudbin doonaa waxaana ujeedku uu yahay in la ballaariyo cunuqabatayntii saareyd ururka alqaacida oo markaasi loo jiheynayo dhanka isis markan safiirka maraykanka ee qaramada midoobe samanta power ayaa sheegtay inay filayso in qaraarkaasi la ansixiyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta kowdii iyo saddex iyo soddon daqiiqo ayay bariga africa tilmaamaysaa washingtonna waa kow shantii iyo saddex iyo soddon daqiiqo oo aroornimo falastiin ay magaalada muqdisho oo kale waxaa laga yaaba marar kala duwan in laga soo hadlo sheekooyinka la xidhiidha dhacdooyin dhinaca ammaanka salka ku leh oo dadka laga yaabo muuqaalka inay ku go-aan qaataan oo u arkaanba meeshu inaan nabad badan ka jirin ismaaciil oo ha ahaatee waxaa magaalada muqdisho ka jira goob dhalinyaradu ay u dalxiis tagto goobtaasi waxaa lagu magacaabaa beerta nabadda halkaasi ayay waqti ku qaataan dadka doonaya inay markaasi buuqa magaalada ka nastaan amaba ay iska soo qaadaan sawiro ay isaga bareejeeyaan dhalinyarada yurub iyo maraykan jooga marka galabtii oo kale waxay sawirantay qofku intuu iska soo qubaysto wiil dhalinyaro oo muqdisho ku sugan oo uu dabeedna dadkii asxaabtiisii soo raaco beerta nabadda tago laydhaas wanaagsan iyo jawigaa uu aadka ugu raaxaysto intaas waaye inta badanna liido iyo waxay tagaan dhalinyaradu xeebta liido iyo beerta nabadda waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed ayaa booqday xar meeshaasi ama beertaasi nabadda waxa uuna kula kulmay dhalinyaro kala duwan warbixintan ayuuna nooga soo diray soo laabashada ammaanka muqdisho saddexdii sano ee lasoo dhaafo waxay abuurtay inay samaysmaan goobo looda maadshaatago waxaana ka mida beerta nabadda oo dad u badan dhallinyaro ay ku qaataan wakhtiga nasiinaha markaa ka baran misaa ku jira haddaan soo laabto oo la soo laaban rabo Masoo ogolaan. halkan waa albaabka hore ee laga gala beerta nabadda waxaana qof walbee gelaya oo ah qof weyn laga qaadaa lacagna hal doolar halka caruurtana laga qaadayo lacag laba doolar ah meeqaa suurayna marka qofkii mee laba doolar markaa ka baran misaa ku jira haddaan soo laabto oo la soo laaban rabo masoo ogolaan. dadka yimaado goobta dhammaantood way labisa yihiin waayo waxay u diyaargaroobayaan inay galaan sawira qurxoon waxaana dadkan kula kulma beerta ka mid ah gabar lagu magacaabo sagar cabdikariim oo uga sheekaysay v o a dareenkeeda beerta nabadda halkaan waxaa umaa inaan sawiro ku galo Am, waa meel aad u qurux badan sawirkan uu kusoo baxayaa marka sawiro kala duwanaad gelaysaan arkayay maxay ka dhigayeen sawiradan qurux gooni maxaad ka dareemaysaa wallaahi sawiradan waa qurux gooni ah sawirada aan galay way ka duwan yihiin waayo meel qurux badan ayaan ku galay
waxaad ka timid meel fog marka loo eego meeshan joogna hadda beerta ah banaadir aad ka timid marka ma markii ugu horreyso halkaan damaashaad u timaadaa maya waa markii saddexaad markii saddexaad ha waan ka helay damaashaadka beerta waa meel aan lagu kala maqnayn waxaana dadku iskula socdaan si koox koox ah sagal waxaa ku weheliyey socdaalkeeda beerta nabadda wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdishakuur aadan waxa uu le idaacadda v o uga warramay damaashaadka uu ku qaadanayo beerta nasiinaha waxaa joogaa beerta nabadda waxaa ku arkay eh, doogag qurux badan mifo eh, ciyaalka ku damaashaadi karaan meelo cabitaanka lagu cabo maasha allah waa meel zaa'id indhaha ugu roon
waxyaalaha sida gaarka kurxiisa gelay maxaa ka mid aniga waxa sida gaarka ii xiisa geliya waxay tahay inaan masuur ku galo ee duugan cagaaran saa ogtahay qof kasta markuu banaanka tago meel cagaar badan oo masuur facebook soo dhigaa marka waa iska dhicinaynaa anaka hadaanaa dhallinyarada muqdisho meelaha ay dadku u damaadshad tagaan ma ahan oo keliya beerta nabadda ee waxa iyana qayb ka ah xeebta liido halka ay ka laabato biyaha badda ee afka hore ee xeebta waxaan kula kulmay cabdinaafac macalin maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada muqdisho waxaana weydiiyey waxay kaga dhigan tahay inuu yimaado xeebta liido wallahi xilligan waxaa u imaaday in macnaha maadaama aan ku shaqeeyo shaqada mararka qaar ee buuq iyo leedahay iyo stress inaan ku sameeyo macnaha maskaxdana ku dagsado daawashada badan quruxda badan biyaan sida wareegsanayo nafta macnaha ku midan daaliya si nafteeda u dareento raaxo iyo deganaansho muxuu dareemaa cabdinaafac markuu dib ugu laabto xaafadiisa waxaan dareemaa maadaama ay hawada liido ay tahay hawo aad u macaan cimilada dalka ay tahay cimilo aad u macaan waxaan dareemaa in ay macnaha waxyaabihii aan shaqada kala soo kulmay ee breshar ahay maadaama ahay maamul jaamacadeed buuqa jaamacadda iyo ardayda xaaladooda maanta oo xataa qof la- la- la macaamilaa arday xaalas darteeda maxaa intu maa inaa macnaha maskaxda ku dejiyo aan dareema nafis xataa haddaan laabtan waxaan dareemaa inaan ahay qof comfortable ah noloshiisana ku sugan tahay meel wanaagsan cabdishakuur ayaa u sheegay idaacadda v o a in sawirada uu iskaga qaadaahi beerta nabadda ay yihiin kuwa lamid ah kuwa ay u soo diraan dhallinyarada ku nool dalka dibadiisa waxay ugu duwan tahay because wadankii yah ayaa hadda wuxuu u egyahay dibaddii oo ay ayaka masuur kusoo gelayeen ayuu wadankii u ekaaday ayakana marka zaa'id ayuu dhiiri kuligooda markii oo masuurkan lasoo dhigo war intay joogtaa muqdisho waa meeshan way la yaabaan waa wax zaa'id qalbiga ah waa wax zaa'id ugu ron qalbiga soomaaliga ah daahir xasan oo ka mid ah dhalinta muqdisho ayaa u sheegay idaacadda v o a in goobaha loo damaadshaha tago waxaa laga faa'iide ay ka mid yihiin in la galo sawiro kooxeed dad aan muddo is arag oo kulmo iyo maskaxda hoshe hawo wanaagsan sida uu u sheegay idaacadda v o a
Ee, waxaa isbedela inaad hawo kale soo gashay oo sawiro aad ku gashay dadkii aad uga qayb qaadatay dad badan oo aadnan is arkin muddo badan aad isku aragtaan jaamacada aad iskala baxdeen kuwaas la shaqaysaan Een, in relakis fara badan iyo daal fara badan oo ku hayay aad uga gudubto inaad liido ku qaadato waqti yar oo ka mid ah noloshaada cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho meeqaa suurayna marka qofkii mee laba doolar markaa ka baran misaa ku jira haddaan soo laabto oo la soo laaban rabo masoo ogolaan
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a wariyaha cabdiqaadir maxamed ayuu ahaa oo muqdisho nooga soo diray wuxuuna booqday beerta nabadda dee dabcan waa kii warbixintaba inoogu sheegay dhalinyaradu dalxiiska iyo goobtasay u tagaan xagga dambena waxay nooga sheekeynayay dhalinyaradu say tigidhka u jartaan wuxuu joogay iridda hore ee goobtii tigidhada laga jaranayay
markana dhegaystayaal kusoo dhowaa markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii aanu kaga hadlaynaa arrimaha ugu xiisaha badan ee hadba toddobaadkaas dhinaca baraha bulshada aadka u haysta aabbo boqol jira oo xaaskiisa ay ka tahriibtay talo meeqa sana jirta ismaaciil miid ka da'yar tahay boqol sano hadduu jirayna waa boqol un kasoo qaada cabdikariin olol ayaa barnaamijkan kasoo diray magaalada laascaano
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay waxyaabaha ugu xiisaha badan toddobaadkan iyo baraha bulshada barnaamijkan waa barnaamij toddobaadlaa qodobkeenna ugu horreeya ee toddobaadkani sida weyn loo hadalaya ayaa wuxuu yahay aabbo boqol jir oo degan magaalada hargeysa oo xaaskiisu ay ka tahriibtay isagoona ka sheekeynaya muuqaal laga soo qaaday baraha bulshadana si weyn loogu hadalayo ismaaciil cali axmed waa boqorjir ku nool magaalada hargeysa ismaaciil ayaa wuxuu sheegay inay tahriibtay islaantiisii oo lagu magacaabo asuuban maxamed cilmi arrinka kale cajiibka ee sida weyn ay dadku u falanqeynayaan ayaa wuxuu yahay in ismaaciil xaaskiisa ka tahriibtay aysan ka yarayn taasoo su-aalo fara badan ay dadku iska weydiinayaan ismaaciil ayaa wuxuu sheegay in haatan xaaladiisa nolol ay tay mid aada u hooseysa isagoo sheegay inuu nolol aada u wanaagsan ku noolaan jiray qodobka kale isna uga hadalaa inta badan toddobaadkani baraha bulshada iyo mareegaha lagu daabaco wararka ayaa waxaa ka mid ah caruurta kanada oo qasiido nebi amaana kusoo dhoweeyey qaxootigii siiriyaanka ah ee dhowaantan in la geeyey sawiro laga soo qaaday oo baraha bulshada iyo goobaha dadku ku xidhiidhaan oo caruurtaasi laga soo qaaday ayaa waxay muujinayaan sida weyn ay usoo dhoweeyeen qaxootigaasi iyagoo halkaasi uga qaaday qasiido ay si weyn ugu farxeen dadkii qaxootiga ahaa ee ka soo cararaya dhibaatadii waddankooda ka taagnayd iyadoo soo dhoweyntaasina oo si weyn isna uga qayb qaatay ra-iisul wasaaraha kanada oo garoonka toronto kaga hortagay qaxootiga siiriyaanka ee laga soo qaaday lubnaan waxayna tallaabadaasi muujinaysaa ayay yidhaahdeen dadka isugu yimaada baraha bulshada wax wanaagsan oo qodobka kale isna sida weyn ay u hadalayaan bulshada laguna daabacay mareegaha caalamiga ah ayaa waxa uu yahay wiil mucjisa oo dhashay isagoo le sanaad u dheer wiilkan oo kasoo jeeda dalka weelis ayaa iskaan la saaray waxaa lagu ogaaday sankiisa oo aada u dheer uu kasoo bilowda dhanka maskaxda hooyada dhashay wiilkan ayaa sheegtay in dhowr qalliin oo lagu sameeyey ay ku guul daraysteen dhakhaatiirta balse markan lagu sameeyey mid lagu guulaystay waxaana laga xidhay qaybta ku fidaysay maskaxda sidoo kalena waxaa loo sameeyey laba dulood oo uu ka neefsado wiilkaasi iyadoo si weyna loo soo qaatay sawiro fara badan oo wiilkaasi leeyahay sheekada ugu xiisaha badan ee toddobaadkan ayaa waxay tahay lamaano kala togooda uu sababay geel la dhunkaday muran ayaa wuxuu ka dhashay qoys sacuudiga ku nool kadib markii geel la shumiyey uu keenay in qoys dhisnaa uu burburo lamaano wada jooga ayaa wuxuu kala togooda uu sababay markii ninka xaaskiisa hooyadeed oo ah sodohdiis ay amar la-aan shumisay geel sidaana uu ku furay gabadhii uu qabay arrinkaasina uu keenay in si weyn loo hadalayo baraha bulshada ayna noqoto sheekada ugu xiisaha badan ee burburka qoyskaasi uu sababay waxauna sheegay in islaantu ay si ula kaca iyadoo ay u shumisay geela taasina ay tahay arrin aan loo baahnayn waxauna arrinkaasi cadhadii ka dhalatay ay keentay inuu burburo qoyskii halkaasi deganaa dhegaystayaal intaaynu ku kulmi doonno barnaamijka mid lamida dhammaantaya waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu idinka imanayaa duhur wanaagsan idilhaantima falastiinay dee mararkana dhegeystayaashu xilligay naga fiili jireen dhinacii suugaanta toddobaadka maxaad haysaa toddobaadka waxaan u haynaa hees dhaanta ah haye waa kuma talow waa fanaanka axmed bucul oo bal dee waaba codkiisanba imika maqlaaba
yaa iyo galbeed adanka dhaafiyo baaditaanka agibaan dhulka baade u maray dibakayga kutaaba bartamaha habeen dibakayga kutaaba dibakayga kutaaba bartamaha habeen dibakayga kutaaba
dee meesha waxbaa wacdara ka dhacay falastiini hadda ku dhaadan oo kaarkiyood ciyaaraysa cabarha dambe Waa- weli weliba een, dadka soomaaliya jooga ama geeska africa oo dhan een, waxyaabaha ay ka faa'iidayaan xilli duhuro oo dhiigooda kullihi kusoo aaday soo ma
inkastoo qadadiina loo fadhiyo meelaha qaar maxay noo xiga falastiin aniga waa maxamuud jaamac xayd oo jooga wadanka kuwait waxaan rabaa inaan la wadaado dhalinyarada
codkaasi ismaaciilow waa maxamuud jaamac hayt waa wiil dhalinyaro ah waxa uu ku nool yahay dalka kuwait waxa uu halkaasi ku dhammaystay waxbarashadiisii jaamacadeed isagoo ka shaqeeya hadda dalkaasi maxamuud waxa uu ka sheekeynayaa waayo aragnimadiisii dhanka waxbarashada iyo caqabado la soo darsay xilligii waxbarashada uu ku jiray isagoo ismaaciilow u dhabar adeegay inuu dhammaysto waxbarashadiisa
haddaba maxamuud waa kan oo ka sheekeynaya wixii kala qabsaday isaga iyo waxbarashadiisii markuu xaggaas aaday waxaa meeshaas kala kulmay arday yar yar oo saddex iyo toban jir ah toban jiro ah toban iyo shan jiro ah kan ugu weyn ah inaan dhexda ka fadhiisto anigoo macnaha ugu weyn shan iyo labaatan jir aan dhali karo taasna waxay igu noqotay culays weyn xagga waxbarashada iga soo korta oo ah macnaha waxaa yar arkaysaa marmar adigoo weyn su-aal macallinka kuweydiinaya ma kasaysid in kaa yaroo toban jir aha su-aasha ka jawaabaya adiga niyadda waxaa iska leedahay nasiib nasiib nasiib ma lihid markaad yarayd maxaa wax baran weyse adigaa ogtay waddankeena waxaa ka jiray dagaal anakana waxa aan ahayn dhalinyaradii la qabsatay dagaaladaas aan waxbarasho helin marka midda keliya maskaxda aan ku haysto waxay ahayd fursadan aan haysto maanta inay maalin kale soo mareen oo ah inaan xooga saaro waxbarashada alxamdulilah xoogaan saaro culeyski waa iga degay waxaa igu yaabka badneyd macalinka maalin ayuu dhahay anigoo fasalkan ku wada jirno meeqa sana jirtaa waxaan dhahay shan iyo labaatan sano macalinka markaas wuxuu dhahay aniga waxaa iga weyn tahay hal sano afar iyo labaatan sana jiraa aad ay igu tahay inaan aniga macalin ahaado adigo iga weyna aa arday noqotid sababta abdiliis adiga ma madarax aniga niyadda waan ka jabay waxaan ku dhahay dib male maalin aan ka gudbi doono nasiib waxaan u yeeshay alxamdulilah waxaa meesha fadhiyayba todoba sano in ilaahay igu muutiyey oo aan muddo culeyskii badnayd alxamdulilah hadeertan ilaahay waa igu guuliyey marka alxamdulilah aniga waxbarashada jaamacadda hadeertan waa ii dhamaatay inay shaqaystaan ahay magaalkiisa degan culeyskii badnaana waa iga degay hadeertan waxaa dhalinyarada kula dardaarma inay wax bartaan
falastinay maxamuud jaamac xayd waad la sheekaysata waxyaabo kala duwan baad weydiisay een ismaaciil maxamuud marka ugu horreysa waxa uu ka sheekeeyey een isagoo jooga een soomaaliya ayuu wuxuu helay waxbarasho een jaamacadeed wuxuu yidhi aad baan u faraxsanaa waxaan u haystay inaan inta tago shaqaysan doono waxna baran doono xaas iyo caruurna waa kasoo tegay haye inkastuu jaamacad tegaya markaasi waxa uu sheegay in da'diisu ay heshan labaatan jir haye laakiin markii uu yimid dalka kuwait Mm.
maxamuud markuu iskuulka tegay wuxuu u tegay caruur saddex iyo toban jir afar iyo toban jir ah ma Hal- aad uga da'yar aada uga da'yar Mm.
Een, halkaasuu kasoo bilaabay Een, loomana ogolan inuu baxo waxay ahayd een, iskuullada lagu xaroodo oo aan markaasi aysan ardaydu banaanka degi karin meeshii uu ku xarooday een, waxbarashadii Een, mid kamida sheekooyinkiis waxay ahayd in macalin galaaska dhigayay mid kamida galaasyaduu qaadanayay da'diisu ay ahayd afar iyo labaatan jir wow isaguna waa ka sheegaya shan iyo labaatan boqol shan iyo labaatan buu ahaa markaas marka isagoo dhalinyaro shan iyo labaatan jir soo arkayay ayuu wuxuu tegey dugsi macalinkii laftigiisa oo afar iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir yahay. sababtoo ah een, ardaydani waktigoodii si saxay uga soo faa'iidaysteen een, fursaday haysteen waxbarasho dal nabad ay haysteen laakiin dhalinyarada joogta soomaaliya meelo kamid ahoo kale waxaa laga yaabaa in hal sano dagaal dhaco ay dib u dhacaan inay si kale inta wax noqdaan ay ay maaragtay haddana een, oo iskuullada la yimaado iyadoo ama intii laga roon yahay mararka qaar iskuulka inay ardada inta ka tagaan reerahooda usoo shaqeeyaan ay soo noqdaan waan gartay sheekooyinkaas dhalinyaradu haddii ay xiisaynayaan waxaan jecel lahay in ay nala wadaagaan nooguna soo diraan barta internetka ee soomaaliya at v o a news dot com
waayo aragnimadaada dhalinyarada kale waa u muhiim haddii aad dooneyso in aad wax usoo gudbiso sheeko ama fariin ay dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan ama ku madadaalan karaan waa sida ismaaciil u sheegaya emailkeena somaali at v o a news dot com nagala soo xiriira markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku horeyna magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacaya kulan xiiso badan oo ay yeelanayaan kooxaha kubadda cagta heegan iyo horseed kuwaasuu ku tartami doona koobka genaraal daa'uud oo ah koobka labaad ee waddanka soomaaliya laga ciyaaro marka laga soo tago koobka horyaalada dalka soomaaliya kulankan ayaa waxa uu kaga duwan yahay kulamadii kale waxay noqonaysaa markii ugu horreysay in si toosa looga daawado dunida dacaladeeda waxaana baahin doona telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v haddaba arrimahan si wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray cabdiqani siciid carab oo ah gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaana weydiiyey bal waxa hadda soo bixgay inay sidaasi sameeyaan iyo wixii markii hore ka hortagnaa haddii ay jiraan caqabado ayaa haddaba dhegaystayaal cabdiqani siciid carab waxa uu yidhi marka xiriir kubadda cagta uu shiray guddigiisa fulintan waxaa usoo baxday in ay waxyaabaha muhiimka ay tahay in cayaaraha soomaaliya ka socda in u- in- in adduunka life loo bandhigo aysan keliya localkeena aanan ku ciyaarin Eh, waxyaabaha kusoo beegan waxaa kamid a shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii dayn karno wax life ayadoo nagala shaqaynayeen eh, telefishinka s n t v iyo qolo la yihahdo home connect oo live sii daysa wadahadal dheer kadib ayaan waxaan waxaa noo soo baxday inaan wixii qaban karno Eh, aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino annagoo ujeedada ka dambaysa ay tahay haddii ciyaaraheena ay life ay ummadda soomaaliyeed u fiirsatay kuwa dalka joogay kuwa dibadda joogada inay tahay qayb ka mid a horumarka waxaa kaloo ka mid a inay kooxuhu iyo ciyaartooydu arki karaan waxyaabahay cayaareen dadkuna arki karaan ayaguna arki karaan inay kasoo bixi karto qiimeyn soomaaliya oo aan weligeed life lasii dayno oo hadda lasii daynayo micno badan inay u sameynayso in kubadda cagta soomaaliya ay nooshahay ayna gaari ay- ayna ku haminayeen inay gaaraanba inay cayaaraha ay soomaalidu ciyaarayso in life loo sii dayn karo marka micno badan ay xambaarsan tahay waxaa kaloo kamid a haddii caalamka laga arko in soomaaliya ciyaaraheedii life lagu lagu dayn karo qorshaha nagu xiga wuxuu yahay sida wadamada bariga iyo bartamaha africa oo aan ka tirsannahay in cayaarahooda ama horyaaladooda oo hadda ay super sports ay usii dayso maxaa la yihahdaa e- e, life ay usii dayso inaan kamid noqon karno ayaguna ee aan tusi karin in dalkeeni wax laga sii dayn karo marka ujeedooyin badan ay xabaarsan tahay waa markii ugu horreysay ujeedooyinka xabaarsan tahayna waa kuwaas iyo kuwo kaloo ka badan laakiin hadafka iyo ujeedada xiriirsoon kubadda cagta waxay tahay tayaynta iyo in kubadda cagta la gaarsiiyo meelo aysan gaari jirin een, dadweynahan loo bandhigana een, waxyaabaha socday ee kubadda cagta haddii ay markaas ee, ee, macnaa dadkuna ay kasoo bixiyaan comments waxaas aan qabanayno een, tayadooda iyo wax ka dhiman marka marka marka wixiina waa wax koraya oo hadda bilowa laakiin waa un kulleyba wax sii socon doona waa tahay marka ujeedooyinku waa badan yihiin laakiin inta aan kaaga xusi karo waa intaas waa tahay cabdiqani haddaan sidoo kale ku weydiiyo imisadii baa la daawan doonaa haddii aad la socotid xilliga ay soo gali doonto een, dadka ku dhegaysanaya markaad u sheegto Eh, waa mahadsan tahay horta een, qor- wax kasta markii la bilaabo waxbaa kasoo baxa anagu horta tan een, markaan ku hormaro eh, labada kooxood ay ciyaarayaan horseed iyo hegan waa ciyaartii finalka ee koobka jan daawud oo ah koobkii labaad ee dalka bilowga ciyaarta hadii waxay bilaabanaysaa sagaal saac oo rubi dhiman sida ay soomaali u taqaano ama labada iyo afartan iyo shan daqiiqo marka sida oo caalamiga loo fiiriyo laakiin waa sagaal saac oo rubi dhiman waqtiga beri bilaabanayso oo xilliga muqdisho ah oo xilliga muqdisho ah marka qof kasta wuu qiyaasan karaa meel kasta uu joogo waqtiga ayaa ku xisaabtami doonaa hadda waa markii ugu horeysay een, ciyaarta finalka haddii la gesho livekeeda in toos loo fiirsado meel walba ah ha way qorshaysan tahay in xiriirsan kubadda cagtu een, horyaalkii dalka een, live loo sii daayo cayaarahoo dhan inaan lasii wada dayn way dhici kartaa sababta bilowga la yahay laakiin in cayaara qaar lasii daayana way iman doontaa oo qorshay ku jirtaa marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno kaasi waxa uu ahaa cabdiqani siciid carab gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo khadka telefoonka igu horreeyay isagoo jooga magaalada muqdisho waxay ku dhammaatay ciyaartaasi dhegaystayaal barnaamijyadan dambe ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii ciyaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan aad buu umahadsan yahay de falastiinay mararkanba waxaad ku mashquulsaneed markii dhowna horta heestaadii iyo dhaantadii aad baa baan uga helay dabcan kolba mar labaadna kugu celinaya dooqa hadda adiga heesaha iiga seexda maanta dee waayo waxaan sii cabdiqaadir shigshig waxa uu leeyahay aniga wakti kale ha iga dhumin haddaad diyaar tahana aan hadda xaajada dhammayno haye haddii kalena aan kala harno nagu kala wad wow
gambar buuxis lama rabo yiri gambar buuxid lama doonaan ha
codkaas cabdiqaadir shigshig wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayadii duhurnimo
dhegaystayaal ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idin daadihinayna ilaa intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan ama idaacadan oo kale dhegaystayaal idaacaddeenna afarta galabnimo waa dhammaan asxaabtii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla nabadgeliyo